xaakinnada cutubka toban iyo lixaad markaasuu samsoon tegey gaasa oo halkaas wuxuu ku arkay dhillo wuuna u galay oo waxaa dadkii reer gaasa lagu yidhi samsoon halkaanuu yimid oo intay hareereeyeen ayay habeenkii oo dhan magaalada idhiddeeda ku gaadayeen oo habeenkaas oo dhanna way aamusnaayeen oo waxay yidhaahdeen markuu waagu baryo ayaynu dili doonnaa oo samsoonna ilaa habeenbadhkii ayuu jiifay oo wuxuu kacay habeenbadhkii oo gacanta ku qabsaday albaabbadii magaalada iriddeeda iyo labadii tiir markaasuu fujiyey dhammaantood iyo khataarkiiba oo garbuhuu saaray oo wuxuu la tegey buurta xebroon ku hor taal dusheeda dabadeedna wuxuu jeclaaday naag joogta dooxadii sooreeq oo magaceedana la odhan jiray daliilaah oo amiiradii reer falastiin ayaa u yimid iyadii waxay ku yidhaahdeen bal sabsab isaga oo soo ogow meesha xooggiisa weynu kaga jiro iyo sida aannu kaga adkaan karno oo aannu intaannu xidhno u saxariirin karno oo midkayo kastaaba wuxuu ku siin doonaa kun iyo boqol xabbadood oo lacag ah markaasay daliilaah samsoon ku tidhi waan ku baryaaye ii sheeg meesha xooggaaga weynu kaaga jiro oo maxaa lagugu xidhi karaa si laguu saxariiriyo oo samsoonna wuxuu iyadii ku yidhi haddii laygu xidho toddoba xadhig oo qoyan oo aan weligood engegin markaasaan taag yaraanayaa oo waxaa noqonayaa sida dadka kale markaasay amiiraddii reer falastiin iyadii u keeneen toddoba xadhig oo qoyan oo aan engegin oo iyana isagii bay ku xidhay xadhkihii haddaba waxay haysatay niman gaadmo ah oo joogay qolka hoose oo waxay isagii ku tidhi samsonow reer falastiin way ku hayaan oo xadhkihiinna wuxuu u jaray sidii shootali dab la saaray u go'o oo kale taas darteed xooggiisii meeluu ku jiro lama ogaan markaasay daliilaah samsoon ku tidhi bal eeg waad igu majaajilootaye oo been baad ii sheegtay haddaba waan ku baryaaye ii sheeg waxa lagugu xidhi karo oo isna wuxuu ku yidhi haddii laygu xidho xadhko cuscusub oo aan lagu shaqayn markaas waan taag yaraanayaa oo waxaan noqonayaa sida dadka kale markaasay daliilaha qaaday xadhko cuscusub oo ku xidhay isagii oo waxay ku tidhi samsonow reer falastiin way ku hayaan nimankii gaadmadii ahaana waxay ku jireen qolka hoose markaasuu xadhkihii gacmihiisa uga jaray sida dunta oo kale markaasay daliilaah samsoon ku tidhi haddaba tan iyo markii hore waad igu majaajilootay oo been baad ii sheegtay ii sheeg waxa lagugu xidhi karo kolkaasuu ku yidhi toddobada raamood ee madaxayga haddaad dharsameeyo duntiis kula tidicdid waan taag yaraanayaa markaasay qodob ku qodobtay oo ku tidhi samsonow reer falastiin waa ku hayaan oo intuu hurdadii ka soo toosay ayuu rujiyey qodobkii iyo looxii dunta iyo duntii dharsameeyaha markaasay isagii ku tidhi sidee baad u odhan kartaa waan ku jeclahay adigoo aannu qalbigaagu ila jirin bal eeg saddex jeer baad igu majaajilootay oo iimana aad sheegin meesha xooggaaga weynu ku jiro oo markay maalin walba hadalkeedii ku sii cadaadisay oo ay ku adkaysay ayaa naftiisii cidhiidhi gashay ilaa dhimasho oo markaasuu u sheegay wixii qalbigiisa ku jiray oo dhan oo ku yidhi madaxayga mandiil lama marin waayo tan iyo markaan dhashay waxaan ahaa nadiir ilaah loo soocay haddii la ii xiiro xooggaygu waa iga tegayaa oo waan taag yaraanayaa oo waxaan noqonayaa sida dadka kale daliilahna markay ogaatay inuu u wada sheegay wixii qalbigiisa ku jiray oo dhan ayay u cidirtay oo u yeedhay amiiradii reer falastiin oo waxay ku tidhi bal markaan ii kaalaya waayo wixii qalbigiisa ku jiray oo dhan wuu ii sheegay markaasay amiiradii reer falastiin iyadii u yimaadeen oo lacagtiina gacantooday ugu soo qaadeen markaasay intay isagii ku seexisay jilbaheedii ayay nin u yeedhatay oo waxay ka xirtay toddobadii raamood oo madaxiisa dabadeedna waxay bilowday inay saxariidhiso oo xooggiisiinna waa ka tegey markaasay ku tidhi samsanow reer falastiin waa ku hayaan kolkaasuu hurdadiisii ka soo toosay oo wuxuu yidhi sidii mararkii kale ayaan bixi doonaa oo isgilgili doonaa laakiinse isma ogeyn in rabbigu ka tegey isaga markaasay reer falastiin isagii qabteen indhihiisiina way ka rideen kolkaasay isagii keeneen gaaza waxay ku xidheen silsilado naxaas ah oo isna wax buu ku ridqi jiray xabsiga habase yeeshee timihii madaxiisu waxay bilaabeen inay soo baxaan kolkii la xiidray dabadeed markaasay amiiraddii reer falastiin isu soo urursadeen inay allabari weyn u bixiyaan ilaahood oo ahaa daagoon iyo inay reereeyaan waayo waxay isku yidhaahdeen cadowgeennii samsoon ahaa waxaa gacanteenna soo geliyey ilaaheen oo dadkiina markay isagii arkeen ayay ilaahood ammaaneen waayo waxay yidhaahdeen ilaaheen wuxuu gacanteenna soo geliyey kii ahaa cadowgeennii iyo kii dalkeenna baabi'in jiray oo layn jiray kuwo badan oo inaga mid ah oo markii qalbigoodii farxay ayay yidhaahdeen samsoon u yeedha annoo cayaare markaasay samsoon xabsigii ugu yeedheen oo hortooduu ku cayaaray kolkaasay waxay isagii taageen tiirarkii dhexdooda markaasuu samsoon ku yidhi yarkii hagayey ballidaa aan taabtee tiidharka gurigu ku taagan yahaye oo aan ku tiirsade oo gurigana waxaa ka buuxay rag iyo dumarba oo amiiradii reer falastiin oo dhammuna halkaasay wada joogeen saqafkana waxaa dul joogay dad ku dhow saddex kun oo rag iyo dumarba leh oo daawanayay intuu samsoon cayaarayey markaasuu samsoon rabbiga baryey oo yidhi sayidow rabbiyow waan ku baryaaye ixasuuso oo waan ku tuugayaaye markaan keliya xoog ii yeel ilaahow si aan reer falastiin haddiiba uga magdhowdo labadaydii indhood markaasuu samsoon qabsaday labadii tiir dhexaad oo gurigu ku taagnaa wuuna ku tiirsaday oo mid wuxuu ku qabsaday gacantiisii midig kii kalena wuxuu ku qabsaday bidixdiisii markaasuu samsoon yidhi aan reer falastiin la dhinto oo wuxuu la foorarsaday itaalkiisii oo dhan gurigiina wuxuu ku dhacay amiiradii iyo dadkii ku jiray oo dhan sidaasay kuwuu markuu dhintay laayey uga sii badnaayeen kuwuu laayey markuu noolaa markaasay walaalihiis iyo reer aabbihiis oo dhammu soo dhaadhaceen oo intay qaadeen isagii ayay keeneen oo ku aaseen meel u dhexaysa surcaah iyo eshtaa'ool taasoo ahayd xabaashii aabbihiis maanoo ah oo isna wuxuu reer binu israa'iil xukumayey labaatan sannadood